إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askari ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa lagu dilay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay qaybta afar iyo tobnaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey deegaanka show ee walayada islaamiga ah hiiraan dowladda federaalka ayaa tilmaamtay in ciidamada ethoobiya oo aqoonsan doonto ciidan gumaysi ah haddii ay waddanka ka bixi waayaan ama xukuumadda habey axmed ay ka laaban weyso is-afgaradkii ay la gaartay maamulka somalilan ciidanka liyu boolis ee ku shaqaysato dowladda ethoobiya ayaa tacadiyo ka geystay dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga dowladda ethoobiya madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay jubbaland ayaa dowladda federaalka ka codsaday in wadahadal lagu dhammeeyo xiisadda ka dhex taagan labada dhinac soomaalida ku dhaqan dalka kanada ayaa sheegay inay dhibaatooyin adag ku wajahayaan dalkaas قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii ormestiran askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu qaarajiyey askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan ayaa waxa uu si gaara kaga tirsanaa ciidanka loogu yeero militariga waxaana raggii dilay u suuro gashay inay ka furtaan qori uu ku hubaysnaa sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay weerar ku qaadeen fariisin askarta dowladda federaalka oo ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho ayaa waxa ay la kulmeen weerar kaga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu la-eg yahay dhanka gobolka bayna xalay rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tiro madaafiica ku garaacay garoonka magaalada baydhabo halkaas oo ay ku sugan yihiin askarta dowladda xabashada ethoobiya madaafiicda ayaana ku hobatay gudaha garoonka waxaana jira khasaare kala duwan oo ka dhashay ma ahan markii ugu horreysay oo guutada madaafiicda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay madaafiic ku garaacdo garoonka magaalada baydhabo oo ay ku sugan yihiin askarta dowladda xabashada ethoobiya balse marar badan madaafiic sidaan oo kale lagu garaacay ayaa waxaa askarta dowladda xabashada ethoobiya ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay qaybta afar iyo tobnaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey deegaanka show ee walayada islaamiga hiiraan warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader
qaybta afar iyo tobanaad ee mashruuca saka qaybinta wilaayaadka islaamiga ee sannadda kun afar boqol afartan iyo lixdii hijriga ayuu baahiyey kanaalka wararka alkataayiba waxaana lagu soo bandhigayaa qaybtan sake qaybin laga sameeyey deegaanka show ee wilaayadii islaamiga ee hiiraan muuqaalkaanu soconaya qadir shan daqiiqa iyo dhowr iyo toban ilbiriqsi ayaa waxaa si weyn loogu soo bandhigayaa sida wacanii sakada loo siiyey dadka mutaystay ee uu allah qur-aankiisa ku sheegay waxaana bilowga muuqaalka lagu arkayaa geel fara badan oo la keenay goobta lagu qaybinaya sakada intaa kadib waxaa la gudagalayaa qaybinta xoolaha waxaana la siinaya dad iskugu jira fuqara iyo masaakiin oo ka kala yimid tuulooyinka hoos yimaada deegaanka show ee wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaana mid walba la siinaya neef geel ah qaar ka mida dadkii ka faa'iidaystay sakada oo la hadlay kanaalka wararkii alkataayiba ayaa waxay ka warbixinayaan wixii la siiyey iyo tuuladii ay ka yimaadeen waxayna dhanka kale u duceynayaan dadkii laga soo qaaday xoolaha iyo dadkii soo gaarsiiyey intaba anigoo ah xuleyla yaaquub maxamed hal geel maanta iiliisii intii ilaahay u siiyo sika xoolaha xoolaha oo laga soo waxay alla ha barakeeyo ninkii soo shaqayni isna alla ha barakeeyo dowladda islaamka ay ku dhex noolnahay khayr allaha sii anigoo ka socda tuulada wardheer jooga degmaashow mujaahidiinta ay hal siisay oo ilaahayn isku diidin hal oo qaalin geella lii siiyey mujaahidiinta allah barakeeyo ilaahay jihaadka allah kor ka dhigo gaalada allah jibiyo ilaahay idinka islaamka kor allah u qaado
وعلي عبد عمر عايز محمود والشوق حقي ما تقول جايين عايز يعني كله جايين كل الله
muddooyinkii lasoo dhaafay waxay alkataa'ib al ikhbaariya baahinaysay muuqaalo taxan ah oo lagu soo bandhigaya sida wilayaadka islaamiga ee imaamsha xarakada mujaahidiinta al-shabaab looga qeybiya sakada xoolaha sannada kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga dowladda federaalka ayaa tilmaamtay in ciidamada ethoobiya ay u aqoonsan doonto ciidan gumaysi ah haddii ay waddanka ka bixi waayaan ama xukuumadda abiy axmed ay ka laaban weyso is-afgaradkii ay la gaartay maamulka somalilan muxsin xasan ayaa ka warramaya iyadoo ay weli dowladda federaalka muujisanayso masraxiyadda khilaaf ku-sheega kala dhexeeya ethoobiya sidaba ay ku tilmaamayaan dad badan oo xog ogaal ah madaxda dowladda federaalka ayaa warbaahinta marinaya hadallo kulul oo ay ku dhaliilayaan dowladda xabashida ah ee ethoobiya oo ay u arkaan in ay ka safatay markii ay heshiiska is-afgaradka ah la saxiixatay maamulka somalilan oo sheegtay in uu ka madax bannaan yahay soomaaliya inteeda kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda uu ra'iisul wasaaraha ka yahay xamse cabdi barre cabdiqaadir maxamed nuur jaamac oo si aad ah ugu dhow madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay isaga oo ka hadlayay arrimo la xidhiira xabashida in ciidamada ethoobiya ee dalka ku sugan ay u aqoonsan doonaan kuwa gumaystayaal ah haddii ay ka bixi waayaan dalka amaba uu abiy axmed ra'iisul wasaaraha ethoobiya ka laaban waayey heshiiska uu la saxiixday muuse biixi madaxweynihii hore ee maamulka la baxay somalilan isagoo waraysi siinayey mid ka mid ah warbaahinta soomaalida ayuu cabdiqaadir maxamed sheegay in weli aanay albaabada isku laabin labada daraf ayna socdaan wadahadallo ay garwadeen ka tahay dowladda turkiga tani ayaana meesha ka saarayso sheegashadii xasan ee ahayd in uusan la hadli doonin ethoobiya intaba ay ku adkaysanayso heshiiska ay la saxiixatay muuse biixi arrintaas run etoobiya hooba iyo ku bahwaayta dalka iyado uun ku nagana heliiska isuga haay oo dalkana saasaka ruugan eran ciidama dalka gobsada iyaan aqoonsadaan etoobiya batoy hoob iyo bahwaaytona mayn aqoonsadaan ciidamo oo may leeraha ixtilaal eh oo dalka gobsada una weli hata madeerna wadahada la socda la socota dowladda turkiga mayba wadee dhexdhexaadin shaqi socota shaqadaas socota dee unama ku hordhiyaan natadad horor ahoo dowladnimada iyo diblomaasiyadda si aan shaqayaasa ku horjeeda mihiini runtow safaarada aan furun diyaaradii hadego hayta unataydan higa ka furunta albaabee weli mal in islaam maalmo ka horna madaxweynaha dowladda kenya william ruuto ayaa carabka ku adkeeyey in uu ku howlan yahay sidii uu u kulansiin lahaa xasan sheekh iyo abiy axmed si buu yidhi ay u wada xalliyaan xurgufta siyaasadeed ee ka dhexayso ethoobiyan ay u hesho damaceeda badeed oo ah mid ay u aragta lagama laabtaan wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka axmed fiqi oo tacliiqinayay hadalkan kadib markii ay hadalhayntu ku badatay dowladda federaalka ayaa dhankiisa sheegay in ay la hadli doonaan ethoobiya wadahadalkanna ay ka rajayn doonaan is-afgarad is-afgaradkaas ayuuna wasiir axmed fiqi ku xirin in ay ethoobiya ka laabato heshiiska ay ku qaadanayso badda soomaaliya iyo in kale dowladda federaalka oo horay u sheegtay in dhammaadka bishan labiyi tobnaad ee disembar ay qasab tahay in ciidanka ethoobiya ee qaybta ka ah xoogaga shisheeye ee atmis ex amisom ka baxaan soomaaliya sababo ku aadan dhaqdhaqaaqa xukuumadda abiy axmed oo ay villa soomaaliya dhibsatay ayaa xilligan u muuqda mid aanay macquul ahayn hirgelitaankiisa madaxda dowladda federaalka ayaana muujinaya tanaasulaad ay u sameynayaan xabashida iyo dameeceeda
ciidanka liubolis ee ay ku shaqaysato dowladda ethoobiya ayaa tacaddi ka geystay dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga ethoobiya faah-faahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
wararkii naga soo gaaraya dhulka soomaali galbeed ee ka hoos jira gumaysiga dowladda xabashada etoobiya ayaa tibaaxaya in ciidamo ka marqaata mustafa maxamed cumar cagjar ay weerar ku qaadeen guri ka socotay dhismo kaas oo ay leeyihiin dad shacab ah weerarkan ayaa ka dhacay magaalada dhagax buur ee gobolka jarar ee ka hoos jira gumaysiga etoobiya askarta ayaa rasaas hubiyey dadka guriga loo dhisay iyo shaqaalaha waxaana inkastoo aan lasoo warin wax khasaare ah allah mahadi haddana argagax xoogan ayaa soo food saaray hooyooyinkii iyo carruurtii joogay gurigii dhismaha ka socotay warbaahinta ayaa soo tabisay qaar ka mid a dumarkii dhibaatada loo geystay ee joogay guriga dhismaha ka socotay iyagoona oohin iyo baroor afka jabsaday maamulka xabasho kalkaalka ah ee dowladda itoobiya dhidibada ugu taagtay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya ayaa ah mid majaasiir ama gobodfalo ka baxsan bani-aadamnimada u geysanaya bulshada rayidka ah mustafa cagjar waa ninka sida uu doono askarta liyuu boolis ugu adeegsa dadka
madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay jubbaland ayaa dowladda federaalka ka codsaday in wadahadal lagu dhammeeyo xiisadda ka dhex taagan labada dhinac farxaan cali ayaa ka warramaya
maxamuud sayid aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay jubbaland ayaa dowladda federaalka ka codsaday in wadahadal lagu dhammeeyo xiisadda ka dhex taagan labada dhinac maxamuud sayid aadan oo qabtay shir jaraa-id ayaa tilmaamay in intii uu daadan lahaa dhiigga ciidamada is-hor fadhiya ay habboon tahay in la wada hadlo wadaxaajoodna lagu dhammeeyo qaladaadka jira waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya walaalayaalow weli dabaqabashay leeda xaaladda wax baa khaldan dib ugu joogsado caqliga ha shaqeeyo akhriya xeerarka dalku degsan rabitaankiina danta guud ka hormariya aan wada hadalno wixii naga khaldan waxaan isla fahmi laanahay miiska wadahadalka aan ku dhammayno ka daaya ciidamada iyo wiilasha soomaaliyeed oo laisoo adeegsanayo ka daaya waxa cadowgeenna ka faa'iidayo annaga dan inoogu jirin ka daaya ugu dambayntii waxaan ugu baaqayaa ciidanka la keenay oo waajibaadkiisa qaran laga soo leexiyey eheladii wiilashaa dhashay dhammaan in loo guntado in la badbaadiyo dhiig soomaaliyeed oo si khaldan u daato mas-uulkan oo hadda ka hor mar uu caddeeyey in jubbaland ay diyaar u tahay miiska wadahadalka oo ay la fadhiisanayso dowladda federaalka ayaa ganafka ku dhuftay oo meesha ka saaray wadahadalkaasi uu la furay villa soomaaliya ilaa iyo hadda lama oga in mas-uulkani wadahadalkan uu u soo jeediyey dowladda federaalka uu dhab ka yahay iyo inuu ku suntami doono midkii uu horay u laalay haddaba shirkan jaraa-id ee uu qabtay ku-xigeenka axmed madoobe ayaa imaanaya xilli kale shaki weyn uu ka dhex jiro madaxda ugu sarraysa ee maamulka la baxay jubbaland iyo ka goosashada ciidamada maamulkaasi oo marba marka ka dambaysa ay sii xoogaysanayso kuwa oo si raxanraxan isugu dhiibaya dowladda federaalk ee ku sugan deegaanka raskambooni
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan soomaalida ku dhaqan dalka kanada ayaa sheegay inay dhibaatooyin adag ku wajahayaan dalkaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli dalka kanada waxa uu ka mid yahay wadamada ay sida aadka ah ugu qulqulayaan dadka soomaalida ee ka taga dalkooda iyo wadamada afrika dowladahan oo qeyb ka ah kuwa la dagaalama dadka soo galootiga ah ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay tegay dad badan oo soomaali ah xilli uu dalka ku jiro sicir barar iyo dhibaatooyin dhaqaale caqabado kala duwan ayay la kulmaan markii ay halkaasi tagaan waxaana ka mid ah dadkaasi nin lagu magacaabo cawil garaad oo sheegaya in qofkii waxbarta iyo kan aan waxbaranba ay isku mid yihiin dalkaas oo ayna ka jiraan dhibaatooyin badan
farqi weyn baa jira halkan waxa weeye dhib baa ka taagan hawsha ma yaaran siddeed saacadood labiyo toban saacadood baad tagnanaysaa hawl fudud mataan anigaasoo sugaan baa ka yimi shaqa waxaan ka bilaabay xafiis baan ka bilaabay shirkad baan maamulay business baan ka shaqaynayay marka waxaan shaqaynaya anugu wax fudud bay ahayn waqti laakiin halkan waxa weeye ama shahaado wado ama ha wadan dadku waa siman yihin markii lagu yiri security gaardka ee bankiga jooga iyo gabadha kaashiyeerka ah isku waqti bay shaqeeyaan taagnaanshaa lagu horshaqeynaya marka howlsuma yar halkan dalka kanada oo ka mid ah dalalka ay soomaalidu ku badan tahay ayaa mar weliba laga soo sheegaa xaalado duruufeed oo aada u daran taas oo ay u weyn tahay in la ugaarsado dadka soo galootiga ah ee waddankaasi taga si kastay ahaataba waxaa dalalka reer galbeedka ay warbaahinta kasoo tebisaa dad soomaali ah oo lagu dhibaataynaya qaar ka mid ah waddamadaasi iyadoona aysan jirin cid u dooda oo dembiyadooda furta
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa